qowlka labaad waxa weeye in la yidhaahdo waxaa laga soo qaatay yacni min alqaryi qaryi baa laga soo qaato qaryiguna waxa uu ahaa jamciga qara'tu lmaaa fi lxawdi baa la yidhaahdaa marka waxa weeye kulminta markaa la kulmiyey ee masaa'il badan uu jamcinayo iyo isagana kulminta la kulmiyey culumtiina uu kulminayo sidaas aawadeed baa markaa loogu magacaabay culamo kale waxay yidhaahdeen maya waxaa laga keenay yacni waa idhaarka iyo tilaawada ayaa laga tilmaamayaa oo waxaa la yidhaahdaa maa qara'at innaaqatu salan maa qara'at innaaqatu hashi markaa may muujin bimacnaa may soo ridin salan wax markaa mandheer ah ay maa abrazat wa adharat janiinan min bainiha min batniha waxaa laga tilmaamayaa mandheer may soo ridin oo may muujin bimacnaa waxa weeye markaa waxba ma dhalin marka idhaarkii baa markaa loo isticmaalayey marka qur'aan waxaa looga jeedaa almaqru'u waa kii la akrinayey bimacnaa almatlubu almudharu waa kii la akrinayey ama almudharu almubrazu kii markaa la muujinayey weeyaan culamada qaarkoodna sidaas iyadaabay yidhahdeen adugu waxaa ugu fiican wejiga ah markaysaga in qur'aan laga tilmaamayo qiraa'ada in la yidhaahdo oo tilaawada taasna laga soo qaatay markaa maa qara'at innaaqatu salan halkaas markaa laga soo qaatay yani markaa markaa ama qur'aan la yidhaha waa masdaru qara'a laftiisa masdaru qara'a laftiisa wa qur'aan alfajri ina qur'aana alfajri kana mashhuuda oo qiraa'ada laga tilmaamayo faidaa qara'naahu fattabic qur'aanah ay qiraa'ataha waa laga jooda halkaasoo kale qur'aan waxaa laga tilmaamaya bimacna alqira'a marka kaas baa calaa kulli xaal fiican kaas ayaa markaa fiican marka adigu calaa kulli xaal hamzada asala mise nuunka asala saasaa laysugu hayaa laakiin sida markaysagaa raajixe sheikhuna arjaxaya waxaa weeye inay hamzadu asal tahay amaa qura'ada qaarkood siday akhriyeen qur'aan ay akhriyeen qura'ada qaarkoodoo sabcada ka mida qur'aan sida qur'aan inay akhriyeen meelaha qur'aan qur'aanka kaga soo aroortoo dhan inay marka hamzada tuureen oo qur'aan akhriyeen taasi waxay tahay waa naqli xarakadii hamzada la naqliyey oo ra'da ka horaysa loo naqliyey sidaas iyadaa weeye marka taasina waa weji luqada carbeed markaysa waxa macruuf ku ah marka calaa kulli xaal yacni sida fiican waxa weeye waa in qiraa'ada markaysa waxan markaa laga tilmaamayo saas loogu magacaabay marka caalam wuxuu ku yahay oo loo yaqaanaa qur'aan yani taa uu inoo tacriifin doono lafdu munazalun calaa muxammadin liajli licjaazi waliltacabudi haddii kutubtii hore qaarkood qur'aan lagu magacaabo qiraa'adaa laga tilmaamaya sida xadiidka ku soo arooray daawuud oo kale inuu daabadda marka yacni inta loo kooraynayo intaas inuu qur'aanka akhrin jiray bimacnaa qiraa'adaa loo jeedaayo waxa weeye calam waxa uu ku yahay lafdiga qur'aan la yidhaahdaa loo yaqaanaa ka munazalka ee moxamed lagu soo dejiyey sala allahu alayh wasalam marka qur'aan waxaa la yidhahdaa buu yihi lafdun munazalun waa khabar lafdun yani ay huwa qur'aanku lafdun munazalun calaa muxammadi waa lafdi muxamed lagu soo dejiyey lafdigii marka uu yani markaa lafdiga yahay macnihiina waa ijtimaalaya waa ku guda jira waxaana loo soo dejiyey laba shay waa mida icjaaz waa loo soo dejiyey khalqiga in la cajsi geliyo waa loo soo dejiyey waa midda labaad ee litacabudna waa loo soo dejiyey in layna amrayo in markaa rabbi markaa loo loogu cibaadaysto labadaa shay maqaasid kale in loo soo dejiyey markaa ma ma diidayso laakiin maadaama tacriifku labadan uu ku xasilayo oo ashyaadii kale uu kaga baxayo ayaa markaa loogu kaaftoon ayaa loogu kaaftoon waxa ay odhanayaan kutubta adigu marka yacni shuraaxda jamculjawaamica iyo markaysa waxaan markaa waxay odhanayaan iyo sharaxa kitaabkan laftiisa iyo marka laga la joogo abwaabta markaa yacni carabiyada iyo fiqiga iyo usuul fiqiga iyo marka la joogo saasaa qur'aan lagu tacriifiya amaa marka usuuludiinka xaggiisa la joogo oo bimacnaa kutubta ictiqaadka iyo xaggaa marka la joogo qur'aan waxaa lagu tacriifiyaa inuu yahay macnaha ilaahay daatadiisa ku sugan oo saasay u kala farqinayaan marka adigu calaa kulli xaal taasi waxay tahay waa markiisa waxaan markaa farqi inayna kale lahayn baa sawaabku yahay ama xaqu waxa weeyaan inaan farqi kale lahayn haddii usuul fiqi la joogo iyo haddii markaa la joogo ictiqaad haddii la joogo mid walba marka ka qur'aan la yidhaahdaa inuu yahay lafdu munazalun calaa muxamadin liajli اlicjaazi walitacabudi saasaa markaa xaqu u yahay ama in la yidhaahdo waxa weeye baabulictiqaad marka la joogo qur'aan waxaa la odhanayaa waa macnaha ilaahay daatadiisa ku suganaan infisaalaynin taasaa markaa qur'aan la yidhaahdaa saas yadaa la yidhaahdaa waxay daaran tahay yacni kan munazalka ahi kan waxa weeye lafdigan munazalka ahi bimacnaa kalaamka ilaahay xaqiiqatan uma aha oo ilaahay xaraf iyo sawt kuma hadlo masaa-isha noocaasa ayay daarantahay taasina waxa weye waa qowl baatil ah waana markaysaga arrinka ay ka tartiibiyeen ama ay kasii dhaliyeen qaar ka mida waxa weeye khalafku inay yidhaahdaan yacni qur'aankan xuruufta u saaxiibka isagu waa makhluuq waayo ilaahay xaraf iyo sawt kuma hadlo markii la xaraf iyo sawt kuma hadlo ayaa la yidhi haddaba kan xuruufta u saaxiibka ayaa ku hadlay saddex qowl bay kale afar qowl bay kaleeyihiin oo ashaaciradu kutubtooda ay ku qoreen qaar waxay yidhaahdeen hadalkan waxaa ku hadlay jibriil oo waa hadalkii jibriil kan xuruufta u saaxiibka ilaahay muraadka waxa uu jeedo macaanida uu jeedo jibriil wuxuu doonuu ku garansiiyey dabeed jibriil baa hadlay alfaadan iyo xuruuftan kan le jibriil baa ku hadlay innahu la qawlu rasuulin kariim bay cuskadeen qaar kale waxay yidhaahdeen waa shaacirada ka midi maya waxaa hadlay oo ku hadlay nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam waa hadalkii muxamed weeye waxaanay markaa yidhaahdeen ilaahay markuu garansiiyey oo fahansiiyey macaanidii uu markaa u dan lahaa ayaa markaa muxamed ku hadlay alfaadan iyo xuruuftan qowlna waa kaas innahu la qowlu rasuulin kariim bay iyaguna cuskadeen qowl kale waxay yidhaahdeen maya ilaahay baa abuurayoo wuxuu ku abuuray lowxulmaxfuudka lowxulmaxfuudka markuu ku abuuray halkaas baa laga soo dejiyey oo kan xuruufta ku saaxiibka ahi lowxulmaxfuudkaa lagu abuuray waa qowl saddexaad qowl kaloo afraad waxay yidhaahdeen maya hawadaa lagu abuuray ilaahay baa hawada ku abuuray hawada markii lagu abuurayna waa laga soo dejiyey marka waxay yacni qabaan qolyaha marka ashaacirada haalibkoodu in waxa weeye kan xuruufta u saaxiibka ahi inuu makhluuq yahay saas yadaa bay qabaan kalaamka ilaahayna xaqiiqatan inaanu ahayn laakiin majaaz ahaan in in majaaz ahaan layskaga magacaabo qur'aan iyo kalaamullahi iyo in lagu magacaabo cibaaratun can kalaami illahi inuu yahay xaqiiqatan kalaamullahi aanu u ahayn sidaas iyadaa ayay qabaan kutubtoodana waa ku qoreenoo waa ku tansiisiyeen yacni qaar ka warwareegaana waa jiraanoo xoogaa markaysa waxaan markaa aan mas'alada markaa yacni caddaynin oo kutubta qaarkood markay ka warramayaan mas'aladaas aan si yacni markaa sariixa aan u sheegin laakiin amhile iyo siyaalo kale markaysa waxaan markaa u yacni dhuubdhuuba yacni saas oo kale markaa waa jiraan marka waxaa weeye calaa kulli xaal yacni ictiqaadka noocaas waa ictiqaad baatila weeye qur'aankan waxa weeyaan markaa moxamed lagu soo dejiyey alfaaddiisa ama xuruuftiisa iyo macaanidiisu midnaba makhluuq ma ah kalaamka ilaahay baanu xaqiiqatan u yahay kalaamna waxaa la yidhahdaa lafdiga iyo macnaho wada socda ayaa la yidhaahdaa marka sidaas iyadaabaa xaq u yahay ayna ahlusunna waljamaaca ay qabeen yacni kutubta waxa weeye laga qoray baabka insha allahu tacala hala raajico wa khaasatan waxa weeye yani ibnu qudaama kitaabkiisa uu qoray la yidhaahdo yani markaa kalaamka ku saabsan ee almunaadara yani markaa fi yani munaadarada ku saabsan kalaamka ilaahaya uu ashaacirada ku radinayo ibnu qudaama saaxib almuqni yani markaa hala raajico wakadalika waxa weeye abu nasri asijzi shiikha la yidhaahdo oo culamadii sunnada ka mida culamadii horena ka mid a isaguna markaysaga kitaab uu qoray la yidhahda alraddu calaa man ankara alxarfa waasawt kitaab qayima ayuu qoray oo magaciisaas la yidhaahdo oo aad marka masalada ugu bayaaminayo wakadalika yacni marka abu moxamed aljuwayni sheikha la yidhaahdo culamada shaaficiyada ka mid a isaguna waxa uu qoray kitaab la yidhaahdo yacni annasiixa oo ku saabsan sifaadka ilaahay khaasatan marka waxa weeye culuwiga oo koraynta ah iyo xarafka iyo sawdka kalaamka ilaahay iyo ilaahay xaraf iyo sawd inuu ku hadlo abu moxamed aljuwayni waa imaam alxaramayn aabihii weeyaan imaam alxaramayn aabihii weeyaan marka isaguna waxa weeye kitaabkaas buu qoray marka kutub fara badan baa laga qoray marka baabkaas marka kutubtaas baa ka mid ah in sha allahu tacaala marka ha loo raajico marka lafdi moxamed lagu soo dejiyey loona soo dejiyey icjaaz khalqiga inuu cajsi geliyo markii le moxamed lagu soo dejiyey waxaa baxaya ambiyada kale kuwii lagu soo dejiyey oo qur'aan lama yidhaahdo icjaaz dartii loo soo dejiyeyna waxaa baxaya axaadiisa qudsiga ah haddiiba la yidhaahdo lafdigoodu waa munazal laba qowl bay culamadu ka leeyihin axaadiista qudsiga ahi ma macnahoodoo keliya munazal ah mise lafdiga iyo macnuhu labaduba waa munazal laba qowl baa ku sugan haddiiba lagu socdo qowlka odhanaya lafdigoodu waa munazal waxay ku baxeen markii la yidhi liajli alicjaazi oo cajsigelin looma soo dejin cajsigelin looma soo dejin saas aawoodee icjaazka qur'aanka ku sugan kuma sugna axaadiista axaadiisulqudsiga ah tacabudna loo soo dejiyey oo bimacnaa laynagu dalbay ama layna amray inaynu rabbi ugu cibaadaysano bimacnaa aynu markaa salaadihii ku tukanno waxaa baxaya yacni aayaadkii waqti la soo dejiyey markii hore laakiin markii dambe tilaawadooda la nasakhay oo tacabud markaa yacni laguma samaynayo oo qur'aanka lagu akrinayo salaada kama mid noqonayaan kama mid noqonayaan kuwaasina markaa waa baxaya icjaaz baa markaysa waxaan markaa yani loo soo dejiyeyna waxa weeye icjaazkaasi waa mid daati ah ee ma aha siday waxa weeye muctasiladu ay sheeganayso bisirfa wax la yidhaahdo muctasiladu waxay leeyihiin qur'aanku daatadiisa mucjiz uma aha ee haddii waxa weeye waxaa dhici kari lahayd inay gaaladu mid la mida la yimaadaan oo isuuroobi kari lahayd bay yidhahda laakin allaha sarafa quluubahum can an ya'tuu bimilih hase ahaatee ilaahay baa qalbiyadooda wuxuu ka leexiyey inay mid la mida la yimaadaan marka waxa weeye haddii ilaahay qalbiyadooda aanu kaa ka leexin lahayn oo ka sarfin lahayn way la iman kari lahaayeen bay yidhahdeen mid la mida a mid la mida waa la iman kari lahay saa muctasilada yii laakiin ahlusunna waljamaca waxay qabaan qaatibatan in waxa weeye sirfo inaanu ahayn ee cijaaskiisu mid daatiya u yahay saasaana xaq ah qawlka kalena waa qowl baila lafdu munazalu calaa muxammadi ay huwa qur'aanku lafdun odhah weeye macaani koobsaday oo munazalun lagu soo dejiyey calaa muxammadi muxamed lagu soo dejiyey sala allahu alayh wasalam liajli alicjaazi cagsigelinna loo soo dejiyey iyo weli tacabudi tacabudna loo soo dejiyey bimacnaa in la amrayo in markaa tilaawadiisa lagu cibaadaysto oo markaa salaadihii iyo lagu tukado walaysa lilqur'aani tucza albasmala walaysa tuczaa lama nisbeeyo albasmalatu markaa bisimka lilqur'aani qur'aanka looma nisbeeyo oo lama yidhaahdo bisimku qur'aanku ka mid yahay wa kownuha ahaanshaheeda ay tahay basmaladu minhu qur'aanka ay ka mid tahay alkhilaafi naqalah ayaa kii khilaafka u nisbo sheegtay ee madaabta maalik khilaafsanaa uu soo raray wa bacduhum bacdi culamada ka midii nadara ila alqiraa'a nadara wuxuu eegay ila alqiraa'ati markaa qiraa'ada akhrinta ayuu eegay oo quraada markaysa waxaan ayuu ka eegayoo haddii markaa qaari bisimka qur'aanka ku tiriyey qiraa'adiisii la akrinayana ictibaarkaa waa uga mid baa la odhanaya haddii qaari yidhi markaa waxa weeye bisimku kama mid aha qiraa'adiisii la akrinayana markaana waxaa la odhanayaa kama mid aha bimacnaa fii bacdi alqiraa'aat bay ka mid tahay qur'aanka fii bacdi alqiraa'aatna kama mid aha wadaaka lilwifaaqi ra'yu muctabar wadaaka kaasi ra'yun ra'yi weeye muctabarun la tixgelinayo lilwifaaqi waafiqitaan la iswaafaqayo loo tixgelinayo waxaa halkana inooga warramaya mas'ale ahlucilmigu isku khilaafeen min qadiimi zamaan masaladaasina waxaa weeye bisimku qur'aanka ma ka mid yahay mise kama mid aha hal mid waa la isla ogol yahayo bisimka ku jira bismi illaahi araxmaan araxiim إنه من سليمان وإنه وإنه بسم الله الرحمن الرحيم يعني كاس وحوي من سورة النمل آين كم دياي ولقوا إجماع سني وخلافكم السنة وقطع تاسين كم تي قرآن لكن باسم كسورة ده أول كودة لقوا بلابي سورة البراءة مويانة بقول يا صدح يطبن كسورة دو ذا كلا قرآن كما كم دياي مسا كمان مدح أقوال باكو سورة culamada qaarkood waxay leeyihiin waa ka mid culamada qaarkood waxay leeyihiin waa aayad mustaqil ah qaarna waxay leeyihin maya waa bacdu aayatin oo suurad kasta ka tirsan bara'a marka laga reebo culamada qaarkoodna waxay leeyihiin maya faatixaday ka mid tahay suwarka kale kama mid aha qaarna waxay leeyihiin kamaba mid aha asaalatan ee waxa weeye tabaruk ahaan baa la yskaga bilaabay yacni waxa weeye sidaas iyadaa ayaa la yskaga bilaabay marka adilooyin iyo waxbay markaa kala deldeliishadaan oo marka aqwaal baa mas'alada ku sugan markaa shiikhu marka uu yihi walaysa lilqur'aani tucza albasmala waxa uu ku soconayaa ra'yiga imaam malik iyo culammada markaa la midka ra'yigaas ayuu markaa maraya wa kownuhaa minhu lkhilaafi naqala wuxuu tilmaamaya madhabu malik cidda khilaaftay ee khilaaf u abtirsatay ee khilaafayso ciddaas baa soo rartay inay basmaladu qur'aanka ka mid tahay bimacnaa awalka suuradaha inay ka mid tahay culamada qaar baa markaa doonay bay yidhahdeen inay jamciyaan oo waxay yidhaahdeen qiraa'aadka qaar bay ka mid tahay qiraa'aadka qaarna kama mid aha taasina waxba qariib ma aha oo waxa dhacda in waxa weeye qur'aanku in xuruufta qaar uu isku khilaafo qiraa'aadku masalan ilaahay waxa uhi waqaaluu ittakhada waqaaluu ittakhada allahu walada yacni waawga qiraa'aadka qaarkood kuma jiro oo waxa weeye culamada qaar waxay akrinayaan qaaluu ittakhada allahu walada saasay markaa akrinayaan saas in laeg fabima kasabat aydiikum yani fa'daas qiraa'adka qaarkood sida qiraa'ada musxafka waa ku sugan tahay yani quraada qaarkoodna yani markaa kuma sugna marka calaa kulli xaal sidaas yani markaa la odhanayo fa'du qiraa'adka qaar bay uga mid tahay qaar bayna uga mid ahay waawgu qiraa'adka qaar buu ka mid yahay qaar baanu ka mid ahay ayaa la odhanayaa bisimkuna qiraa'adka qaar buu ka mid yahay qaar baanu ka mid ahay ra'yigaasna waxa weeye nashrulbunuudka yacni sheikha naadimkaahi waxa uu ka soo raray yacni ibnu xajar oo waxaa odhanaya xaafid ibnu xajar ayaa ra'yigaas yacni ku jamciyey ra'yigaas marka xaafid ibnu xajar baa ku jamciyey culamo kalena adigu calaa kulli xaal waa tilmaameen marka ra'yiga marka xaafid ibnu xajar kollay meeluu markaa sariix ugu sheegay marka ma arag muxaqiqun wuxuu tilmaamayaa inuu markaa xoogaa ku adkaatay inuu helo yacni meesha uu ibnu xajar ku yidhi laakiin calaa kulli xaal saaxibu nashri lbunuud baa soo naqliyey culammada kale ee sheegay waxaa ka mid a markaa suyuudi ayaa isaguna ra'yigaas markaa tilmaamay oo waxa uu yihi suyuudi kitaabkiisa itqaanka la yidhahdo albasmalatu nazalat maca suurati fi bacdi alaxrufi asabca من قرأها بحرف نزلت فيه عدها ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها الإتقان في علوم القرآن مجلد الكوان ذا بقولية الضبية وانطبع أولى من دار ابن كثير هذا الكاشف بها وحى إشاري الشوكاني كتاب السنة الأوضار كهذا الشبهة يقتل الممي مركا على كل حال رأي قاس أي علماء قاركود يعني مركا أي مرين وحانوا يا رأي وناكسنوا مسألة دي سوافتشين أيها لبدي قول يعني مركا كل من أي min xaysu tarjiix laakiin haddii la eego waxa markaa raajixa inay markaa ka mid tahay sidaas iyadaaba markaysa wax markaa raajixa sidaas iyada ayaa raajixa adillo badan baana soo aroortay oo markaa tilmaamaysa in markaa qur'aanka ay ka mid tahay oo awaa'ilka suwarka ay ka mid tahay adiladaas waxaa ka mid a yacni ijmaaca saxaabadu ay yacni ku kulmeen ama isku waafaqeen oo wax naq naqdiyey aan lasoo naqlin inay awaa'ilka suwarka ku qoraan taasna waxa weeye haddii ayna qur'aanka ka mid ahayn kumay qoreen marka ijmaaca saxaabadu marka waxa uu yahay xujo qawiya weeya wakadalika nebigu sala allahu alayh wasalam inuu marka akriyey iyadana waa soo aroortay ama xadiidka soo arooree tilmaamaya kaanuu laa yadkuruuna bibismi illahi araxmaan araxiim yacni waxaa soo aroortay riwaayada kale ee markaa tilmaamaysa laa yajharuuna bibismi illahi araxmaan araxiim labada riwaayana waxa weye way isfasirayaan marka waxa weeye may sheegi jirin iyo markaa lamay jahri jirin yacni waa la isku fasiraya yani khilaafan markaa cidda tidhi labada riwaayo waa iscaaridayaan markaa riwaayada markaysaga laa yajharuuna yani markaa shuduudii cidda ku tilmaantay laakiin sida markaysaga waxaan markaa ay tilmaameen culamo badan oo muxadisiinta ka midi labada riwaaye ma tacaar tacaarud kama dhexeeyo waana iswaafaqayaan laa yadkuruuna waxaa lagu xambaarayaa in jahriga la nafyinayo riwaayada kale ee jahriga iyo riwaayadan markaysa waxaan markaa jahriga nafyinaysa labada riwaayo waa la isku xambaaraya way iswaafaqayaan marka calaa kulli xaal isma caaridayaan nebigu sala allahu alayh wasalam wakhtiyada qaarkood inta la weydi inta uu sheegay suurad in lagu soo dejiyey ayuu markaa suuraddii wuxuu ku bilaabayay bismika xadiiska saxiixa ku jiroo kale waxa uu tilmaamay waxaa laygu soo dejiyey buu ihi suurad markaasuu nebigu akhriyey sala allahu alayh wasalam wuxuu ka bilaabay bismi illaahi araxmaan araxiim inaa acطaynaaka alkawfar suuraddaasuu dabeed akhriyey bisimkii baanu ka bilaabay marka waxa weeye haddii aynu munazalka ka mid ahayn oo la soo dejinin bismi illahi araxmaan araxiim nebigu kuma bilaabeen sala allahu alayh wasalam kuma bilaabeen marka taasi waxay kutusinaysaa isaga oo sheegay in suurad lagu soo dejiyey haddana inuu ku bilaabay waxay kutusinaysaa inay qur'aanka ka mid tahay wakadalika markaysa waxaan marka aahaar ku soo aroortay in markaa fasliga qur'aanka suwarkiisa in lakala soocoda lagu garanayey ayaa markaysa waxaan markaa jira marka calaa kulli xaal yani marka adilo badan baa markaysa waxaan markaa laga qaadanaya oo ku tusinaya in markaa qur'aanka ay ka mid tahay marka sawaabka waxa weeye inay tahay qur'aanka mid ka mid ah amaa ra'yiga culamada markaysaga yidhi kama mid aha qura'ada qaarkoodna ay sidaas iyadaa mareen bimacnaa waxa weeye waxaa la odhanayaa iyagu markaysa waxaan markaa intii ay loo soo wariyey yacni markaa qiraa'adooda yacni may soo gaadhin inay markaa ka mid tahay saas iyadaa ayaa markaa la odhanaya mas'alada hore markaysa waxaa qur-aan ku saabsan yacni saaxibu nashri ilbunuud hadalladiisa ha ku kadsoomina maadaama markaa sheikhu waxa u ahaa markaa min culamaa ilashaacira markaa sidaas aawadeed aqwaashii ashaacirada ee mas'alada kalaam ku saabsanayd buu halkan tilmaamaya oo nashrulbunuudkan ujeeda yani sheikha naadimka ah oo odhanaya markaysa waxaan markaa waxaa qur'aan yani laba shay baa mid walba loo isticmaalaa kan xuruufta u saaxiibka iyo macaanida marka waxa weeye haddii ka yani macaanida ilaahay daatadiisa ku sugan haddii qur'aan lagu ilaaqayana inuu sifo u yahay oo hadalkii ilaahay uu yahay baa loogu magacaabaya haddii waxa weeye kan markaa xuruufta u saaxiibka ah haddii markaa lagu magacaabana waxaa loogu magacaabaya oo loogu idaafaynaya inuu ilaahay insheeyey oo isagu markaysa waxaan markaa uu bilaabay sidaas iyada ah ama ha ku bilaabo waxa weeye xuruuftiisa uu jibriil markaysaga waxaan uu ku hadlay ama ha ku bilaabo markaysaga waxaan inuu markaa yacni kuwa looxul maxfuudka ku qoray marka wuxuu ishaarayaa aqwaashii markaysa waxaan markaa mas'aladii aynu tilmaanay ayuu ishaarayaa marka qowlka noocaas ha ku kadsoomina waxay xushan tahay mas'aladii aynu soo tilmaanay ayay markaa xushan tahay ee ku saabsanaa ka xuruufta u saaxiibkii waa makhluuq yacni walow sheikhu yaanu sariixine marka sidaas aawadeed taasna ku tanabuha walaysa lilqur'aani tucza albasmala walaysa tuczaa lama nismeey lama nisbeeyo albasmalatu bisimka lilqur'aani qur'aanka looma nisbeeyo oo bimacnaa waa ka mid lama yidhahdo awaa'ilka suwarka wa kownuhu ahaanshaheeda ay tahay basmaladu minhu qur'aanka ay ka mid tahay alkhilaafi alkhilaafiyu kii khilaafka u abtirsadee madhabta maali khilaafsanaa naqalahu waa soo raray wa bacduhum bacdi culamada ka midi ila alqiraa'ati nadar yacnii qiraa'aduu eegay oo wuxuu markaa uu yidhi kii qiraa'a akhrinaya quraada markaa kii yidhi waa ka mid qiraa'adiis hadduu akhrinayo nisbadiisa markaa yacni waa uga mid hadduu markaa qiraa'ada akhrinayo aan ku daraynin bisimkana waxaa la odhanayaa ictibaarkiisa isaga ugama mid ahaa saasaa la odhanaya bimacnaa bacdi qiraa'aadka qaarkood waa ka mid qiraa'aadka qaarna kama mid ahaa saasunbay isugu ururaysa walaysa minhu ma bilaaxaadi ruwi walaysa minhu kama mid aha qur'aanka maa i alladii kii ruwiya lasoo wariyey bilaaxaadi aaxaad lagu soo wariyey qur'aanka kama mid aha falilqiraa'ati akrinta la akrinayo bihi markaa kaa aaxaadka lagu soo wariyey nafyun qawi yacni diidmo xoog badan baa ku sugan kalixtijaaji xaaluu daliishadka la daliishadee la xujaysto uu la mid yahay hayra maa taxasala kii kii markaa waxa weeye koobsada mooyaane fiihi halaaatun saddex markaysa waxaan markaa kii ay yacni ay ku xasisho bimacnaa ku sugan tahay hayra maa kii mooyaane taxasala ay xasishay fiihi alaaatun saddex shardi ay xasileen mooyaane fajawiz yaga bannee musjalan xaaluu yahay mid la ilaaqo akhrinta la akhrinayo iyo daliishadka la daliishanayo aan la kala farqinin sixatu lisnaadi sanadkoo asaxa wa wajhun carabi weji markaysagaa luqada carbeed oo uu markaa waafaqo wa wifqu khati lummi yacni khadkii markaa kitaabkii asalka ee markaa musxafkii cuhmaaniga ee cuhmaan ibnu cafaan qoraalkiisii inuu markaa waafaqo saddexdaasi shardun maa ubi waa shardi aan la diidin wey waxa uu inoo tilmaamayaa qur'aanka waxaa loo shardiyaa wax la yidhaahdo tawaatur oo inuu tawaaturaa la shardiyaa hadduu tawaaturi waayo aaxaad lagu soo wariyo qur'aanka kama mid aha ahlucilmiga marka waxa weeye badankooduna waa diidayaan in yacni markaa qiraa'a ahaan loo akriyo taas iyadaa waa diidayaan oo waxay markaa odhanayaan wixii markaa aaxaad lagu soo wariyey walow haba asaxaanbe yacni qur'aan noqon maayaan oo qur'aanka tawaatur baa loo shardiyaa marka qira' ahaan looma akrinayo in markaa salaadihii iyo lagu akriyaa ma suurowdo oo fi siyaamu alaaati ayaamin mutataabicaatin mutataabicaatin qaari'i markaysagaa iminka inuu akriyo oo salaaddii ku akriyaa ma suuroobi karto wixii marka aaxaad lagu soo wariyey qur'aan ahaan loo akrin maayo qur'aan ahaan markii la garta inaan loo akrinaynin ma suuroobi karta haddaba in la xujaysto ma la daliishan karaa sida markaa uu sheikhu maray waxaa weeye inaan xataa la daliishanaynin oo sababtu waxay tahay qolyaha ale lama daliishanayo wuxuu ka dhigan yahay bay yidhaahdeen markaa qiraa'adaasi alqiraa'a shaadda kalxadiidi shaad buu ka dhigan yahay waa sidii xadiidkii shaadka ahaa oo waxaa loo soo wariyey xadiisnimo looma soo warin qiraa'adan shaadka ahe qur'aannimaa loo soo wariyey haddii qur'aannimadii loo soo wariyey ay shaad noqoto ay weyday xujaysadkiina waa inay weydaa ila xujaysadkani wuxuu ka farac ahaa qur'aannimada loo soo wariyey haddii la odhan lahaa xadiis weeyaan waa la aqbali lahaa laakiin lama odhan waa xadiise waxaa la yidhi waa qur'aan qur'aannimadiina waa weyde qur'aannimadii mar hadday weyday xadiiskii shaadkaa bay la xukum tahay sida aan qur'aan ahaan loo akriyayn baan daliil ahaanna loo xujaysanayn sidaas iyada ah qolyahaasi halkaasay ka saaray in badanoo culammada ka mid aana saa maray culamo kale waxay yidhaahdeen oo imaamu shaafici ka mid yahay maya waa la xujaysanayaa jumhuuru asxaabihina ay raaceen asxaabtiisa badankooduna ay markaa raaceen waxay yidhaahdeen maya waa la xujaysanayaa oo hadday qur'aannimo weyda ka laasimi mayso inay markaa xujanimo weydaan xujaduna markaa kuma gaar aho keliya qur'aan mana aha markaa raawigani wuxuu isagu iska yidhiye dee nebigii sala allahu alayhi wasalam buu ka soo wariyey mar hadduu nebigii ka soo wariyey aqalu axwaalihi waa inay noqoto markaysa waxaa markaa xadiis nebi ah oo qur'aankii fasiraya aqalu axwaalihi waa inay saas tahay sidaas iyada abaa markaysa waxaa imaamu shaafici uu yidhi jumhuuru asxaabihina saasay ku raaceen ra'yiga kale marka ah lama xujaysanayo culamada qaar baa u nisbeeyey laakiin waxaa la yidhi naqli sariixa oo laga hayo imaamu shaafici inuu yidhi la xujaysan maayo taasi ma jirta baa la yidhi waxaa laga yaabaa se in laga fahmay tataabucii soomka inuu qaadan waayey fa siyaamu alaaati ayaamin mutataabicaatin inuu tataabic soomkaa u shardin waayo yacni qiraa'ada cabdillaahi ibnu mascuud inuu qaadan waaye taas baa dhici karta in laga dhirindiriyey laakiin siday shaaficiyada qaarkood kaga jawaabeen macnaheedu maaha qaadashada uu qaadan waayo inaan u qabin yacni wixii aaxaad lagu soo wariyey inaan laga xujaysanaynin ee wuxuu u qaadan waayey fasaqadat mutataabicaatin baa riwaayadda saxiixaa ku soo aroortay mutataabicaatin baa dhacday markaa suquudkaasu wuxuu ku fasiray inay tahay naskhi inay tahay oo tilaawadeeda iyo xukunkeedaba waa la nasakhay sidaas iyadaabuu ku fasiray marka inay mansuukho tahay inuu ka ictiqaadiyey buu u qaadan waayey inuu markaa waxa weeye ka qabo inaan asaalatan ba la xujaysanaynin qiraa'adii aaxaad lagu soo wariyo ma aha marka sidaas iyada ah weeyaan marka yacni sawaabku waxa weeyaan in la kala farqiyo qiraa'ada iyo markaa riwaayada marka sida ibnu subkina uu saxiixinaya waxaa weeye ixtijaajku inuu bannaan yahay laakiin qiraa'adu aynay bannaanayn oo labada sidaas loo kala qaadayo sidaa uu kala farqiyey baana markaysa waxaan arjaxu lqawleyn ah in sha allah waxa uu ka reebayaa qiraa'adii markaa aaxaadka lagu soo wariyey ama qiraa'adii shaadada ahay saddex shardi hadday koobsato mid wax waliba ku bannaan yihiin bimacnaa qiraa'a ku bannaan waxa kale oo ku bannaan xujaysid la xujaysidaa ku bannaan saddexdaa shardi waa maxay sanadkeedu inuu saxiix yahay oo haddii sanadkeedu aanu asixin dee waxa weeye markaysagaa lama qaadanayo sanadkeedu waa inuu saxiix yahay waa midda labaade waa inay weji markaa luqada carbeeda waa inay waafaqdaa weji jaa'is luqada carbeed ku ah waa inay waafaqdaa oo wejigaama mutlaqulwajhi baa laga tilmaamayaa mise weji quwo badan baa loo jeedaa culamada qaarba sibay u cabireen culamada qaar waxay yidhaahdeen maya waxaa laga tilmaamayaa mutlaqulwejhi walow wejigaasi haba ahaado weji markaysagaa xooen carabiyada qaarkood culamada carabiyada qaarkood ay banneeyeen oo carabta badankoodu aynay ku hadlin ila qur-aanku bilisaani carabiyin buu kusoo degayay waxay tahay miday ku bannaan tahay wejigaasi inuu afsax yahay iyo inuu fasiix yahay iyo inuu mashhuur yahay iyo inaanu ahayn farqi maka laha ee inuu lugatulcarabi uu ku bannaan yahay baa markaysagaa loo yani shardiya mutlaqulwajhaa loo jeedaa culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya wejiga la tilmaamayaa waana sida markaa uu naadimku maray kitaabkiisa nashru sharxaya kitaabkee waxa markaa uu tilmaamayaa weji oo dhan looma jeeda maa huwa cala ljdaa laga tilmaamaya oo weji quwo badan baa loo jeedaa weji quwo badan ayaa markaa loo jeedaa sidaas yadaa ayuu markaysagaa maraya marka saddexdaa shardi hadduu koobsado waxaa la odhanayaa iyo kitaabkii yani rasmi rasmigii cuhmaaniga ahaa inuu waafaqo bimacnaa musxafkii cuhmaani inuu waafaqo walow ixtimaalan haba ku waafaqo bimacnaa taqdiir taqdiir buu ku waafaqayaa maxaa looga jeedaa inuu xaqiiqatan u waafaqo iyo inuu taqdiir ku waafaqo labada midnaba farqi ma kala laha iminka maliki yawmi ddiin yacni maliki qoraalka ah ee marka la akriyo maliki taxqiiqan bay ku waafacdo xaqiiqa ahaan dee bikayri maddin baa la akriyey markaa dhigaalkii maliki waa waafaqday haddii maaliki la akriyo taqdiir bay ku waafaqdayo dee madkani inuu meesha ku qarsoon yahay markaysagaa saas yadaabay aqbalaysaa sida arraxmaaniba aan alifka loogu taagin marka taasna taqdiiran buu ku waafaqay marka waxaan farqi ka lahay inuu taqdiiran ku waafaqo iyo inuu taxqiiqan ku waafaqo farqi ma ka laha laakiin waa inuu waxa weeye nusakii musxaf alcuhmaaniga waa inuu waafaqo waagaa hore weliba ma dhibcaysnayn meel waxa weeye ta in la akriyo ya in la akriyo ya nuun in la akriyo intaba yani waxa weeye waa markaysaga waa iswaafaqaya taclamuuna iyo yaclamuuna waa iswaafaqaya waayo markaa saxaabadu may dhibcaynin markii dambaa la dhibcayn doonaa a oo waxa weeye markaysa waxaan markaa dhibcaha loo yeeri doonaa laakiin markaa xarakaadna ma lahayn dhibcooyinna ma lahayn markii hore cuhmaan ibnu cafaan uu qoray marka waa inuu musxafkaan waafaqaa saddexdaasi hadday oofsamaan qur'aan baa la odhanaya ibnu juzar wuxuu odhanaya wakullu maa waafaqa wajha naxwi wa kaana lirasmi ixtimaalan yaxwi wasaxa isnaadan huwa alqur'aanu fahadihi halaaثatu larkaanu waxayumaa yakhtallu sharطun ahbiti shuduudahu low annahu min asabcati waxa uu yidhi marka waxa weeye wixii waafaqa weji naxwaha ka mid a oo carabiyada ka mid a yacni rasmiga iyo dhigaalkii markaa musxafka cuhmaanigana yani markaa koobsanaya walow ixtimaalan haba ku koobsanaya qadaraad isnaad ahaanna asaxa saddexdaa shardi wixii koobsadaa yani waxa weye waa qur'aan saddexdaa shardi ama saddexdaa rukni wixii koobsadaa waa qur'aan waxaysumaa yaktalu sharun asbiti mar goor kasta oo shardi la waayo waxaad sugtaa shuduudahu low annahu min asabcati inuu shaad yahay yani waxa weeye saddexdaa shardi marka la waayo mid ka mid ah waxaad sugtaa inuu shaad yahay low annahu fi sabcati yani marka haba ka mid ahaado waxa weeye yani saddexda toddobada markaa yani qira'a haba ka mid ahaadabe hadduu saddexdaa shardi mid la waayo waxaa la odhanaya waa shaaddo saas iyadaabaa la odhanaya marka ibnuljazari sida laga soo naqliyo waxa uu tilmaamayaa tawatur inaan la shardinin sixatulisnaad in la shardiyo laakiin sixatulisnaadkii labadaa shardiga kale waa inay raacaan tawaatur hadday tahay waxa wey iyadu ishkaal ma laha sideedaa loo qaadanaya laakiin haddaynay mutawaatiro ahayn oo sanadkeedu saxiix yahay labadaa shardiga kalea loo eegaya labada shardiga kale hadday raacaan qur'aan weeyaan buuyi weliba arrinkaa wuxuu ka soo raray a'immadii fanniga waxaanu ahaa markaysagaa ninkaasi muqri'na waa ahaa muxadisna waa ahaa oo waxa weeye markaysa waxan markaa cilmulqiraa'aadkana markaysaga waxa uu ku ahaa imaam xagga kalena markaysaga waxa uu ahaa xadiiska iyo markaysaga waxan markaa faniyada kalena waxa uu ku lahaa saas saasi leeg wuxuu ku ahaa yacni caalim buu ku ahaa caalim ayuu ku ahaa marka sidaas aawadeed culamada qaarkood waxay yidhahdeen tawaatur lama shardiyo ee saddexdaa shardiun baa loo eegayaa ibnujazari uu tilmaamay saddexdaasi hadday oofsamaanna waxaa la odhanayaa waa qur'aan saddexdaasi haddii kala dhinmaanna waxaa la odhanayaa qur'aan ma aha sidaas iyadaabaa la odhanaya waa qira'a shaadiya wix la midaa la odhanaya saas iyadaabay markaa mareen waana sida shawkani iyo markaysaga uu ku nuxnuxsanayo oo sidaas markaa uu ayidayo yacni ibnu jazari markaa uu maray hadday tahay waxa weeye kitaabkiisa la yidhaahdo nayl awtaarka iyo markaysaga mawaadic kaleba irshaadka laftiisa inuu ku tilmaamayaan filaya walaysa minhu markaa kama mid aha qur'aanka maa bilaaxaadi ruwi maa ay aladii kii ruwiya lasoo wariyey bilaaxaadi aaxaad lagu soo wariyey falilqiraa'ati bihi akhrinta isaga la akrinayo nafyun qawi diidmo xoog badan baa u sugnaatay kalixtijaaji xaalu la mid yahay markaa xujaysadka la dariishanayo hayra maa taxasala mooyaane wixii markaa ay wixii markaa ay xasishay fiihi halaaatun saddex markaa ay xasishay saddex shardi fajawiz bannee musjalan xaaluu yahay mid la itlaaqay oo tilaawadii markaa yacni iyo xujaysadkii aan la kala farqinaynin sixatulisnaadi sanadku inuu asaxo wa wajhun carabi iyo weji marka isagaa carbeed iyo luqada carbeed uu waafaqayo iyo wa wafqu khati lummi khadkii markaa kitaabkii asalka ee markaa cuhmaan uu qoray inuu waafaqayo saddexdaa shardi shardun maa ubi ama adee sixatu lisnaadi shardun maa ubi wa wajhun carabi iyo wafqu khati lummi aad markaysagaa mid walba tidhahdo waa kadalik mil halaaati warajaxa anadar mislu halaaati kaa shuruudda oofsaday mislu halaaati waa saddexda markaa qiraa'a oo kale warajaxa wuxuu arjaxay annadaru yani markaa yani daymada ama firadu bimacnaa caqligu u jeedaa wuxuu arjaxay tawaaturan laha tawaatur buu arjaxay tawaaturkaasoo u sugnaaday saddexdaas markaa yani qiraa'o ladaa man qad gabar ciddii hormartay ee bimacnaa culammadii hore agtooda inay mutawaatir agtooda ka ahayd saasaa raajixa buu leeyay wuxuu inoo tilmaamayaa saddexda shuruudoodka oofsaday tusaalihiisu waxaa weeye quraada saddexdaa qiraa'adooda khalaf iyo abi jacfar iyo yacquub saddexdaa waxaa weeye markaa quraa qiraa'aadkoodu ee tobanka lagu buuxinayo isku tobankii iyo toddobadii hore ay isku noqonayaan toddobadii iyo saddexdaasi toban isku noqonayaan saddexdaasina waxay yihiin waa kuwii shuruudaha oofsado waa qur'aan marka waxa uu inoo tilmaamayaa sheikhu caqligu wuxuu arjaxay buu tilmaamayaa inay mutawaatiro saddexdaasina ay yihiin saddexdaasina inay mutawaatiro ay yihiin culamada qaarkoodna waxay yidhahdeenba waa la ysla ogol yahay oo wax khilaafiba kuma sugnaa inay saddexdaasina mutawaatir inay yihiin laakiin bacdi kalea khilaaf sheegay laakiin waxaa la yidhi waa qowlka muctamadka ah inay mutawaatira yihiin saddexdaasina sidaas iyadaabaa markaysagaa muctamad ah abu xayaana wuxuu tilmaamayaa axad muslimiinta ka mida oo diiday qiraa'ada markaa saddexda yacni markaa qiraa'o la akrinayo ee qiraa'ada khalaf iyo ka abi jacfar iyo ka yacquub cid markaa culammada ka midoo manciday inaanu markaysagaa ogeyn bale in beledada laga akrin jiray oo amsaarta laga akrin jiray oo ciddii daa'ayna jirin saas iyada ah ayuu markaysagaa maraya yacni markaa sheekha shaarixuna waa soo naqlinaya wakadalika markaa nashrulgunuudkana waxaa kusoo naqli waxaa kusoo naqliyay naadimka naadimku waxau odhanayaa qaala abu xayaan laa naclamu axada min almuslimiina xadara alqira'ata bihalaaثati bal quri'a biha fi saa'ir اlamsaar wاldaabitu cinda alusuuliyiina wabacdi اlfuqaha'i fi ihbaati اlqur'aani altawaatur wama laa fashaadu nashru lbunuud sideed iyo toddobaatan marka waxaa weeye calaa kulli xaal yani qowlka muctamadkii waa inay iyaguna mutawaatira yihiin mislu halaaati ay misaalka ka oobsaday shuruudaha saddexda ah mislu halaaati waa saddexdii waa saddexdii qira'a oo kale qiraadii jacfari qiraadii markaa yacquub iyo abi jacfari iyo markaa khalaf warajaxa annadar yacni markaa nadarka ama markaysa waxaan markaa ijtihaadka ama caqligu wuxuu arjaxay tawaaturan tawaatur buu arjaxay tawaaturkaasoo laha ayada u sugnaatay qiraa'adkaas saddexda ah ladaa man qad gabar ciddii hormartay ee bimacnaa tagtay ee culammada ka mid ah agtooda inay mutawaatiro ka ahayd tawaaturu sabci toddobadu inay tawaaturtay calayhi ajmacuu waa isku waafaqeen culammadu walam yakun fi lwaxyi xashwun yaqacu walam yakun ma ahaan xashwun markaysaga waxaan markaa hadal aan macno lahayni yaqacu mid ku dhacaya filwaxyi waxyiga gudihiisa mid ku dhacaya ma aha wuxuu inoo tilmaamayaa inay sabcadu mutawaatiro tahay waa la isku waafaqsan yahay buu markaa sheikhu ina yidhi saana culamo badan baa sheegay inay markaa yani laisku waafaqsan yahay oo culammadu markaysaga ay isla wada ogol yihiin sidaas yada ayuu markaysa waxaan markaa yani inoo sheegay ahlucilmi badan oo kalena marka ay tilmaameen inkastoo waxa weeye culamada qaarkood ay yidhaahdeen in la yidhahdo waa mutawaatiro yani oo la yidhahdo markaysaga mas'ale kasto ay markaa ku tageen waa mutawaatiro afraadda lagama wado afraadda masaa-isha iyo markaysaga midadka ay madayaan iyo yani markaa tashiilada ay samaynayaan iyo qadarka medka markaa laga dhigaya iyo waxyaalaha markaysaga min qabiili adaa waxyaala ah sida markaysaga loo gudanayo ee loo akrinayo ta noocaasi mutawaatiro maaha ay culamada qaarkood yidhahdeen way kala qaadeen laakiin asalku min xayu ljumla waa mutawaatir bay yidhahdaan asalku min xayu ljumla duuduub ahaan marka laga eego waa mutawaatir ayay yidhahdeen laakiin ma aha kelmad kastay ku tageen inay mutawaatiro tahay maaha mutawaatiro inay tahay ma aha sidaas iyadaabay markaysa waxaan markaa culamada qaarkood ay markaa u kala qaadeen marka ashyaadaas yar min qabiil adaa ku saabsan iyadu waxa weeye mutawaatir ma ah bay yidhahdeen laakiin min xayu ljumla waxay tahay mutawaatir wuxuu markaa kaloo inoo tilmaamaya qur-aanka wax xashwi la yidhahdaa kuma jiro xashwigu waa maxay waa lafdi aan macno lahayn marka qolyo markaa la yidhaahdo yani xashwiya ama xashawiya marba sibaa loo dabdiyaa labadabana culammadu waa u dabdiyeen ayaa markaysagaa jiri jiray baa layidhi qolyahaasaa waxay odhan jireen qur-aanka waxaan macno lahayn baa ku jira ee tacabudin looga jeeday aan wax macnay faa'iidaynaysaabaa ayna jirin oo xaggee laga keenay markaa xashwiya marka la min alxashwi baa laga keenay nisbaynta ay qur-aanka u nisbaynayaan oo leeyihiin qur-aanka wax lagu cabbeeyey oo lagu buuxiyey alfaadun baa lagu buuxiyey laakiin markaysagaa macno ay faa'iidaynayso ay leedahay markaysagaa ma jirto sidaas yadaabaa qur-aanka ku jira ayay markaa yidhahdeen bacdi kale waxay yidhahdeen mee xashawiya la yidhahdaa oo shiinku waa xarakaysan yahay xashawiya ayaa la yidhahdaa xashawiya marka la yidhahdana waxaa loo nisbeeyey xasanulbasri baa majliskiisa waxaa soo xaadiri jiray dad markaysa waxaan markaa yani hadal saaqido oo markaysagaa liito aan fiicnayn ku hadli jiray oo soo hor fadhiisan jiray markaasuu odhan yidhi baa li iga horkaco marka xagga dambe yani markaysa waxaan markaa qabta yani rudduuhu marka ilaa xashal xalqa xalqadda xaggeeda dambe u celiyo xaggaa dambe iga fadhiisiya hortayda soo fadhiisinina saasaa markaysaga waxaan xashawiya loogu magacaabay oo ciddii markaysa waxaan markaa ku dhacda ee hadallada saaqidka iska liidata ee markaysa waxa qur-aanku waxaan macaani lahayn baa ku jirta iyo waxyaalaha noocaasa kuwaasaa loo nisbeeyey qolyaha ahlubidcuna ahlu sunnaha bay ku nisbeeyeenoo waxay yidhahdeen ahlu sunnaha laftooday markaysa waxaan markaa xashawiye ku magacaabeen oo waxay yidhahdeen waa xashawiyo hata ibnulqayim kaga jawaabaya markaysa waxaan markaa ashaafiyat alkaafiya waa qasiidadiisa markaysagaa qayimkaa waata kaga jawaabaya marka calaa kulli xaal qur-aanka maya waxyigaba wax aan macno lahayn oo aan macno looga jeedini kuma jiro culammada qaarkoodoo yidhi waxaan macaanidiisa la garanayni waa jiraan oo macno waa leeyihiin laakiin ilaahay unbaa garanaya macnahooda sida xuruufta muqaacaadka iyo allahu aclamu bimuraadihi bih ilaahay baa og muraadka uga jeedo oo macnaha markaysaga macno waa leedahay laakiin macnaha inaan garanayn bay qolyahaasi ka wadaan waxay leeyihin waa mutashaabih mutlaq ah laakiin waxa la diidaya la inkirayaa waxaa weeye in la yidhaahdo waxaan macnaba lahayn asaaratamba ama ha la garanayo macnaha macnahaasi macluum ha ahaado ama majhuul haba ahaadee ayaan markaa ku jira qawlkaa weeye qawlka la radinaya ee baailka ah qawlkaas wey waa qawl baaila markaysaga wey qur-aankiina markaysa waxaan markaa yani sharaftiisii markaysaga wax u dhimay culamada qaarkood oo yidhi waxaa weeye layskuma khilaafsanaa qur'aanka wax aan macno lahayni inaanu ku jirin ee waxaa la ysku khilaafay wax aan macnihiisa la garanayn ma ku jiraan marka ta la radinaya hadda halkan oo kale lagu radiyaa waxa weeye wax aan macnihiisa la garanayn baa la nafyinaya culamada qaarkood sidaa yidhin markaysaga waa jiraan lakiin waxay ku dhisantahay masalada noocaasi mutashaabiha yacni marka aayaddu ay sheegtay ee ta'wiilkiisa aan la garanaynin ma waxay tahay mutashaabih mutlaqa mise waa mutashaabih nisbi ah qur-aankase waxa markaysaga mutashaabih mutlaqo khalqiga o dhani ka jaahil yihiin ma ku jiraa mise kuma jiro taasna waxay ku dhisan tahay ma ila allahu baa lagu waqfinaya wamaa yaclamu taawiilahu ila allah mise waxa weeye markaysa waa waa la waslinaya oo waawga war raasikuuna ku sugan ma waaw lcadfia mise waa waaw listinaaf taas iyadaabay ku dhisan tahay marka calaa kulli xaal marka culamada qaarkood way leeyihiin yani mutashaabih mutlaqi waa ku jiraan marka waxa weeye walow alfaadda macaanideeda mutashaabiha mutlaq yaanu ahaane inuu jiraa waa xaqiiqa laakiin alfaadda macaanideeda ee haddaanu xuruufta muqaacada aanu noqon inkastoo taaqudheeda culamada qaar ay dooneen inay fasiraan waxaa markaa laga tilmaamaya mutashaabiha mutlaqa ah xaqaa'iqda ashyaada la sheegayo oo hadday tahay waxa weeye qiyaamada xaqiiqadeeda iyo siday noqon doonto iyo jannada iyo naarka iyo xaqiiqadooda xisaabta iyo miisaanka daatada ilahay xaqiiqadeedu siday tahay sifaatkiisu sida xaqiiqadiisa iyo kayfkiisu ay yihiin wakadalika ruuxdu siday xaqiiq ahaan waxay tahay waxyaalaha noocaasoo dhan waa mutashaabih mulaqa wamaa bihi wamaa bihi dat wamaa bihi ista'hara cilmu lkhaaliqi fadaa tashaabihun caleyhi atliqi buu inoo keeni doonaa yacni wixii marka waxa weeye ilaahay cilmigiisa iyo aqoontiisa uu la gaar noqday garashada uu garanayo uu la gaar noqday waxaad ku magacowdaa tashaabuh ku magacaw mid tashaabuhu saaxiiba oo mutashaabih dheh bimacnaa waa mutashaabih mulaqa laga tilmaamaya marka calaa kulli xaal qowlka baatilki waxa weeye waa in la yidhaahdo yani waxyiga waxaa ku jira qur'aanka iyo axaadiista waxaan macnaba lahayn oo bes layskaga cabeeyey qowlkaasi waa baatil tawaaturu sabci toddobadu inay tawaatureen ajmacuu calayhi waa isku waafaqeen walam yakun oo culammadoo dhan baa isku waafaqay walam yakun ma ahaan xashwun markaa xashwi lafdi layskaga cabeeyo aan macno lahayn yaqacu mid ku dhacaya fi lwaxyi waxyiga gudihiisa qur'aanka iyo axaadiista wamaa bihi yucnaa bilaa daliili wamaa yucnaa loogama jeedo bihi qur'aanka bilaa daliili daliil la'aanteed hayru ladii kii waxaan ahayn dahara u muuqday lilcuquuli caqliyada u muuqday wuxuu inoo tilmaamayaa waxaa markaa yacni cuquusha markaa yacni u muuqanaya ee markaa alfaada la akhriyo laga fahmayo daahirkaa wax khilaafsan qur'aanka loogama jeedo allaahumma ilaa in daliil loo hayo in daahirkaa laga sarfiyo mooyaane haddii wax daliila aan loo hayninoo daahirkaa lagaga leexinayo in daahirkaa laga weeciyaa ma banaana ee waa in daahirkeeda lagu xambaara daahirkiisa waa in lagu xambaara ahlucilmiguna saas yadaaba isla ogolyihiin culamo badan baana saas u tilmaantay waxaana lagu soo naqliyey culamada qaar ay ku soo rareen ijmaac baabay ku soo rareen waxaa odhanayaa ibnu najaar sharxu lkawkab almuniirka walaysa fi lqur'aani maa la ay shayun macniyun bihi hayru daahirihi wahada qawlu a'immati almadaahibi wa atbaacihim qowlkaas markaysagaa qur'aanka wax daahirkiisa aan looga jeedinin inaanu ku jirin waa qowlka ay qabaan a'immatu lmadaahib a'immada madaahibta iyo cidda raacday liannahu yarjicu fi dalika ila madluuli alluga fima iqtadaahu nidaamu alkalaam walianna allafda binisbati ila gayri daahiri kalmuhmali ila bidaliil mooyaane markaysaa waxaan markaa in daliil loo hayo oo lagaga sarfiyo mooye daahirka lagama weecin karo waa in daahirka lagu xambaaro ayaa waajiba sharxu lkawkab almuniir yani mujalladka labaad boqol iyo toddoba iyo afartan marka waxaad ku arki doontaa kitaabka jamcu ljawaamica markuu mas'aladan sheego wuxuu odhanayaa khilaafan lilmurji'a murji'ada annagoo khilaafayna ayaanu sidaa odhanaynaa buu odhanaya oo murji'adu kaanahu inay leeyihiin daahirkiisa waxaan ahayn aan looga jeedin ayaa ku jira qur'aanka sidaas yada waxaanay ka tilmaamayaan markaa nusuusta waciidka iyo goodiga ku soo aroortay nusuustaasay waxay yidhaahdeen takwiif iyo cabsigelin baa looga jeedaa oo bimacnaa waxa weeye waciidkan inaanu xaqiiqaba lahayn bay ka dhigeen xaqiiqaba inaanu waciidkani lahayn sidaas yadaa ayay markaysaa waxbay ka dhigeen oo markay yidhaahdeen waxa weeye qofku isagoo faasiqa iimaankiisu kaamil yahay uuna marka waxa weeye yahay mid yacni marka aan macaasidu iimaankiisii aynay waxba yeelaynin waxay leeyihin waciidkan iyo goodigani waxa weeye laysa markaysaga calaa daahirihi daahirkiisa laguma xambaarayo waana iska takwiif iyo takliid iyo adkayn baa looga jeedaa laakiin markaysa waxaan markaa xaqiiqadiisa ma sugayaan qaala albarmaawi sheikh barmaawi la yidhahdaa waxa uu yidhi waa sheikh culamada shaaficiyada ka mida buu ahaayo marka alfiya usuul fiqi ayuu leeyahay oo intuu marka alfiyadii qoray dabeedna markaysaga markii dambena uu sharxay marka qaala albarmaawi maxalu lkhilaafi fi aayaati alwaciidi wa axaadiisihi laa fi lawaamiri wannawaahi sharxu lkawkab almuniir mujalladka labaad boqol iyo siddeed iyo afartan maxalkay culammadu isku khilaafsan yihiin ee ay leeyihiin waxaan daahirkiisa looga jeedin ma ku jiraan mise kuma jiraan waa wixii waciid iyo goodi ku saabsan ama wixii awaamir iyo nawaahi ku saabsan xata almurji'a waxay waafaqsan tahay iyo hayrkoodba ahlulbidac iyo ahlusunnaba waxay isku waafaqsan yihiin daahirkooda lagu xambaarayo allahuma ilaa qolyo baatiniyo la yidhahdo iyagu gaaloobay mooyaane oo iyagu markaysa waxaan markaa shareecadii inay ibtaaliyaan doonay oo wax kastaba yidhi markaysa waxaan markaa yacni waxa weeye asraar iyo wax kalaa laga tilmaamaya oo takaaliiftii wixii markaysaga shareecadu xaaraantinimaysay hadday doonaan xalaaleeyey yani waxyaalaha noocaasa kuwaasna firaqul umma kama mid aha firqadaha ummadda kama mid aha waxa weeye markaysagaa gaala weeyaan kuwaas markaysagaa baatiniyada ee odhanaya waxa weeye ee soomka waxaa looga jeedaa sirta markaysa waxaan markaa in yani sirta sayidka in la ilaaliyaa looga jeedaa ee soomka imsaagan iyo waxaanaa sheegteene markaysaga caynkana cuntada laga soomayey sidaasa laga tilmaami maayo a laga tilmaami maayo waxyaalaha noocaas iyo waxa la midkee lagu hadlayo ee ay baatiniyada qaarkood ku hadleen taasi waa kufri cad weeyaan kufri bayina oo waadixa markaysaga weeyaan sarkashi hadal kale oo kaas aynu akrinay shabaha ayuu markaa tilmaamay qaala zarkashi laa yajuusu an yucnaa bikalaamihi خلاف ظاهره مطلقا ولا يدل عليه دليل خلافا للمرجئة لأن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره لا يدل عليه كالمهمل والخطاب بالمهمل باطل ووضع دبدنا وحول والخلاف في آيات الوعيد والأحاديث الدالة على وعيد الفساق لا غير على ما فهم من أدلتهم وصدي برمه ويشاغي وقال أما الأمر والنهي فلا خلاف فيهما وإنما قلنا مطلقا لأنه يجوز ذلك عند الإطلاق عند إطلاق الظاهر كما سيأتي عند عند جواز ورود العموم وتأخر الخصوص عنه وتأخر الخصوص عنه وكذلك الحديث قال الشافعي في الرسالة وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهره البحر المحيط مجلد ككوات صدح بقول يلا بقى تضباطا هذا الكلام كاشف تشريف المسامع وكيري صفحة مجلد ككوات صدح بقول يا أفر يلا إلى صدح بقول يا شان يلا صنعاني وحا ورنيا مركو حوغا مركا يعني إجابة السائل waxaa fiicnayd buu odhanaya ahlu usuulku inay yidhaahdaan libacdi firaq khilaafan libacdi firaqi lmurjia waa inay murji'ada isku wada darin oo khilaafan lilmurjia inayna wada itlaaqin baa fiicnayd oo ay yidhaahdaan markaysaga khilaafan libacdi firaqi lmurjia ijaabatu saa'ilka yani jus ijaabatu saa'ilka safxadda sideetan marka calaa kulli xaal yani dawaahirteeda in lagu xambaaraya ahlu cilmigu qabaan saas aawadeed shanqiidu waxa uu odhanayaa ajmaca kullu man yuctadu bihi min ahli lcilmi waxay isku waafaqeen dhammaan cidda la tirsanaya ee ahlucilmiga ka mida in nusuusta kitaabka iyo sunnada yacni markaa lagu xambaarayo dawaahirteeda ilaa lidaliilin yajibu arujuucu ilayh oo aynay bannaanayn in laga sarfiyo mooyaane deliil ay waajib tahay in loo noqdo mooyaane wax kale in lagaga leexiyaa inaynay bannaanayn hadalkaas waxa uu ka odhanayaa adwaa'u lbayaanka markuu suuratu lfurqaan sharxayo oo tafasirayo wakadalika marka isagaa suuratu muxamed markuu fasirayana yani isagana hadal kale oo shabaha ayuu ku odhanaya hadal kale oo markaysagaa kaas shabaha yani ibnu cabdilbar ba wuxuu ku tilmaami jiray kitaabkiisa markaa yani la yidhaahdo tamhiidka marka calaa kulli xaal yani ahlucilmigu waxay qabaan dawaahirtooda in lagu xambaarayo oo aan laga sarfinayn saasay qabaan allahuma ilaa daliil wuxuu ka leexiye mooyaan saas aawoodee firaqa ahlubidaca ahi waxyaalahay ahlu sunnaha ku gani jireen waxaa ka mid a inay yidhahdaan waa daahiriyo siduu markaysa waxaad marka abu cuhmaan asaabuuni sheikha la yidhaahdo oo culamadii qarnigii afraad ahi uu ku tilmaamayo risaaladiisa la yahay caqiidatu salaf asxaabu alxadiid magacyada ahlu sunnaha lagu ganay marka uu tilmaamayo oo naabitaa la yidhi oo xashwiyaa la yidhi oo markuu saa usoo tilmaamo daahiriyaa la yidhi oo lagu ganay buu odhanaya marka waxyaalaha ay ku gani jireen waxaa ka mid ah dawaahirta markaa nusuusta qabsashada ay qabsanayaan darteed inay yani daahiriya in lagu gano taa macnaheedu markaysa waxaan markaa ma aha yani daahiriyadu inay wada wanaagsan tahay oo masala markaysaga qolyaha markaa daahiriyada la yidhahda ee firqada magaca ku caanka ah yani waxyaalo badan oo markaa daliilu khitaabka ama ka mida ama qiyaaska saxiixa ka mida bay inkirayaan saas aawadeed ariiqoodu markaysaga waxaan markaa yani ma saxiix ma aha ama waxa weeye in marka ahluxadiidka iyo markaa selafka iyo ariiqooda ciddii raacday in lagu gano oo la yidhaahdo waxa weeye waa daahiriyo oo dawaahirtay cuskanayaan iyagaan qiyaaskii diidan iyagaan daliilu khitaabkii diidan iyagaan mafhuum muwaafaqihii diidan iyagoo yani waxyaalihii markaa ay ahlu cilmigu ogolaayeen iyagoo ogol ee daahiriyadu ku baydhay aan ku baydhin in lagu gano daahiriyo tan noocaasi waxay tahay waa markaysa waxaan markaa itibaac lisanani ahli lbidac wamaa bihi yucnaa wamaa yucnaa bihi loogama jeedo loogama qasdinayo yani markaa bihi isaga bilaa daliili daliil la'aanteed hayru ladii kii waxaan ahayn dahara u muuqday lilcuquuli caqliyada u muuqday allahuma ilaa in daliil ka leexinaya oo waxa caqliga u muuqday waxaan ahayn ku xambaaraya in la helo mooyaane marka waa laga weecinaya haddii kale maya wannaqlu naqligu qad yufiidu inuu faa'iideeyaa la arkaa lilqaci qaci inuu faa'iideeyo bilmundami wax markaysaga waxaan markaa ku lamaan inuu markaa ku faa'iideeyey waalcaqsu lahu baciidu waalcaqsu yani lidka lahu baciidun oo isaga yani u sugnaaday waxa uu yahay markaa mid baciidoo fog bimacnaa in la yidhaahdo naqligu ma faa'iideynayo marnaba qaci ma faa'ideynayo kaasi waxa weeye tahay qowl baciida weeye siday muctazilada iyo jumhuuru lashaacira siday ku tageen muctazilada iyo jumhuuru lashaacira siday ku tageen uu ku tilmaamayo marka isaga nashrubunuudkaba lafdigaasu ka cabiraya inay muctazilada iyo jumhuuru lashaacira ay qabaan adilada lafdiga ahi ee bimacnaa qur'aanka iyo axaadiistu marnaba inaynay qaطci faa'iideyn karin yaqiin inaynay faa'iideyn karin arrinka noocaasana waxay yidhaahdeen sababtu waxay tahay yani daliilka naqliga ah waxa uu yahay mid yani xagga naqliga lasoo raray haalibkooda waxaa lagu soo raray aaxaad wixii lagu soo raray tawaatur oo sida markaa qur'aankoo kale yani ahaadee tawaatur lagu soo raray xagga dilaalada alfaadda uu kugu tusinayo macaanida ayaa ixtimaalaad gelaya toban ixtimaal baa halkan iska yaalla ba yidhahdeen oo lafdigu aqbalayo inuu majaazi u aqbalaya inuu mu'awal yahay buu aqbalaya inuu idmaar ku jiro wax la qadarayu aqbalaya inuu ishtiraak ku jiro lafdigan uu mushtarak yahay buu aqbalaya in taqdiim iyo ta'khiir ku sugan yahay buu aqbalaya inuu caam yaho la khasisay buu aqbalaya in la nasakhay buu aqbalaya yacni toban ixtimaal ixtimaalaat alcashara la yidhaha halkan bay iska yaaleen naskaad soo qaadaba tobankaasuu marka hore mucaarad u yahay midaan aqbalayn tobankaasi maba jiro marka horeba waxa weeye inuu markaa yani majaaz inuu galo iyo inuu idmaar galo iyo inuu ishtiraak galo tobankaa umuurood buu aqbalaya tobankaa markuu ka soo badbaado dabadeed waxa yaalla caqliga waa inaanu ka hor iman oo qaacidaa iska taalla bay yidhahdeen qaacidadaa waxa leeya idaa tacaarada alcaqlu wanaqlu qudima alcaqlu caqligi iyo naqligu hadday tacaarudaan caqligaa la horumarinaya sababtuna waxay tahay bay yidhaahdeen caqliga iyo naqliga labada waxaa asal iyo farac ba isu yihiin oo labada tolowkeebaa asala caqligaa asala bay yidhahdeen oo niyo caqligu siduu asal u yahay caqligu wuxuu asal u yahay bay yidhahdeen nebinimada nubuwada waxaa lagu gartay iyo waxdaaniyada caqli baa lagu gartay a soo waxyigani ma aha war uu kuu keenay nebigu kuu keeno kusoo gaadhsiiyey marka hore maxaa inuu waaxid ku jiro a warka haba laga keenay inuu jiro marka hore maxaad ku ogaatay caqligaa lagu ogaaday marka labaad inuu cid soo diri karo oo uu rasuul soo diri karana maxaad ku ogaatay caqligaad ku garatay labadaaba markaad caqliga ku garatay naqligii waxaa asal u ahoo aabbe u ah waxa weeye waa caqliga haddii caqligi iyo naqligi iska hor yimaadaan caqligii hadduu buro asalkiibaa buraya asalkii hadduu burona faracina waa burayaan oo waaba iska waxay keensanaysaa farac inuu buro markaa si faraca loo badbaadiyo waxyiga laftiisa loo badbaadiyo waa in caqligii la badbaadiyaa la yidhahdaa isagaa la qadimaya waa la qaadanaya a marka qaacidadaasi waa sidaasay idaa idaa tacaarada alcaqlu wannaqlu qudima alcaqlu qaacidadaa marka isaga ashaaciradu xataa lafteedu waa qabaan haalibkooda kutubtooday ku tansiisiyeenoo sidaa ugu qoreen yani xawaashidooda iyo kutubtooday sidaas ugu taallaan oo ay leeyihin idaa tacaarada alcaqlu wannaqlu qudima alcaqlu haddii caqligi iyo naqligu ay tacaarudaan caqligaa la hormarinayaa sidaas iyadaa bay leeyihin marka waxa weeye qowl labaad waxa uu leeyahay maye daatadiisa adilada lafdiyada ahi uma faa'iidayso uma faa'iidayso waxa weeye yani yaqiin laakiin hadday waxyaalo kale raacaan tawaatur iyo mushaahade iyo hadday waxyaalahaasi raacaan markaa yaqiin waa faa'iidaynaya oo mushaahadadu waa maxay mushaahadadu waxa weeye salaaddii wa aqiimu salaa baa ilaahay yidhi nebigii baa marka isagaa lagala kulmay nebigii markaa salaada uu oogayey inay taa aynu hadda hayno tahay ee awqaadda leh ee arkaanta leh ee shuruudda leh ee waajibaadka leh ee qaabkaa loo tukanayo ee afcaashaa la samaynayo lahaatay yacni inay taa tahay mushaahadaa lagu ogaaday waana yaqiin qaciya in looga jeedo yaqiin qaciya wey mushaahadaa lagu ogaaday qarinadaasaa iiday yaqiin qaciya wey a waxaa kaloo lagu ogaan karaa markaysa waxaan markaa oo yaqiinta uu ku faa'iidayn karaa tawaatur inuu raaca uu ku faa'iidayn karaa ashyaa kale inay saa ku raacdo qawlka labaadna waa kaasoo waa qolyo ashaacirada qaarkood iyo yacni qawlka ay mareen bacdi ashaacirada ka mida iyabaa maray qolyaha markaa odhanaya marnaba markaysagaa qaci ma faa'iideeyo fakru raaziyabaa ka mid a yacni qolyo badan baa saas ku tegey a qolyo badan ayaa saas ku tegey qolo kale waxay leeyihin maya qaci waa faa'iideeya oo isagaan wax kalaba raacin buu qaci faa'iideynaya isagaan wax kalaba raacin buu qaci faa'iideyn karaayo adilada markaysagaa naska ku ah masaa-isha sariixa ku ahe macno kale aan aqbalin dee waxa weeye yaqiin waa faa'iidaynaysa yaqiin waa faa'iidaynaysa sidaas iyadaa weeyaan wanaqlu markaa naqligu qad yufiidu inuu faa'iideeyaa laga yaabaa yacni qad buu geliyey a lilqaطci qaطci inuu faa'iideeyaa laga yaabaa bilmundami wax raaco oo ku markaa yacni laran inuu ku faa'iideeyaa laga yaabaa oo tawaatur ah ama mushaahada ah sawaabku waxay tahay iyadoo xataa taasi ayna raacin buu qaطci faa'iidayn karaa walcaksu markaysagaa sidaa lidkeeda oo lahu markaa naqliga u sugnaatay yani baciidun waa baciid weeye almanطuq wاlmafhuum wallahu aclam alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed آه، تنبيه وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول maadu waa nakiro naaqisa ah waxaanay ku cadfan tahay siduu shaarixba tilmaamayo xashwiga marka macnuhu wuxuu dhacayaa walaa maa bihi yucnaa bilaa daliili yacni markaa kuma sugna maa shay oo yucnaa looga jeedo looga qasdinayo bihi shayga bilaa daliili daliil la'aanteed hayru ladii kii waxaan ahayn dahara lilcuquuli caqliyada u muuqanaya marka maadaas waxay ku cadfan tahay xashwiga marka waxa weeye waxay noqonaysaan walaa maa bihi yucnaa bilaa daliili saasaan markaa u bayaamin marka in naafiye ay tahay ba hadalka laga dareemiyey almanطuq wاlmafhuum macnى low fi اlqasd qulta asl wahwa اladي lafظ bihi yustacmalu nas إida afaada ma laa yaxtamil غayra وظaahiru in ilغayru اxtumil wاlkul min dayni lahu tajlى ويطlq الnas عlى ma dla وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل وهو دلالة اقتضاء أن يد لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذاك الإيماءات فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه منفط وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا وقيل ذا فحوى الخطاب والذي سوى بلحنه دعاه المحتدي دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى أناس وقيل لللفظ مع المجاز وعزوها للنقل ذو جواز وغير ما مر هو المخالفة ثم تنبيه الخطاب حالفه كذا دليل للخطاب ضافا ودع إذا الساكت عنه خافا أو جهل الحكم أو النطق جلب للسؤل أو جرين على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الوافق أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع ومقتضي التخصيص ليس يحظل قيسا وما عرض ليس يشمل وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد والحصر وصفة مثل ما علب من غنم سامت وسائم الغنم معلوفة الغنم أو ما يعلف الخلف في النفي لأي يصرف أضعفها اللقب وهو الماء به من دونه النظر